أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan ugu doorkaroon kataib al ikhbaariya oo baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay deegaanka califoldheere ee wilaayada shabeellada dhexe taliyaha ugu sarreeya ciidanka dowladda xabashida etoobiya oo safar qarsoodiya ku yimid dalka soomaaliya xilli etoobiya ay doonayso inay xoog ku qaadato badda soomaaliya ra-iisul wasaarihii hore ee murtadiyiinta oo eedeyn kulul u jeediyey madaxa kooxda riddada soomaaliya sarkaal ka tirsan murtadiyiinta oo iskuday dil ah ka badbaaday kadib weerar ka dhacay degmada buurha kabo ee wilaayada baay xildhibaan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya oo qiray in mujaahidiinta ay la wareegeen kalabar dalka soomaaliya wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo ku guulaysatay xalinta khilaaf salka ku hayay dhulbeereed kaas oo ka dhex taagnaa laba beelood oo ka tirsan qabaa'ilka dega wilaayadaasi munaasabad dowla diini ah loogu soo xidhayey macallimiinta iyo ardayda macadka assakhaawe ayaa ka dhacday degmada buulofulay ee wilaayada islaamiga ee baay maamulka islaamiga ah ee degmada saakow ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe oo dowla diiniga u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan degmadaasi أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa duhurnimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijri dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus oo faahfaahsan kataib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay deegaanka califooldheere ee wilaayada shabeellada dhexe xasan cabdiraxmaan abuuxasan ayaa warkan inoo faahfaahinaya
soomaalidu waxay tidhaahdaa itus oo itaabsii kanaalka kataib al ikhbaariya ayaa soo bandhigay filim cusub oo ku aadan weerarkii taariikhda galay ee ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen deegaanka cali fooldheere duleedka degmada mahadaay ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe filimkan oo soconaya ku dhowaad afar daqiiqo ayaa soo bandhigaya macluumaadka saxda ah ee ku aadan wixii cali fooldheere ku qabsaday maleeshiyaadka murtadiinta wuxuu filimka muujinayaa wixii meedaankaasi ka dhacay iyo jabkii murtadiinta ku gaaray halkaas iyadoona meedadka murtadiinta mujaahidiintu ay ka dul tillaabsadeen kuwaasoo qaarkood afgambooti u yaalay halkii lagu dagaalamay يعني أرضنا صارت شباب أرضنا قتف سلاب من بني جندي عداة كالطغاة الخير جابوا
qaybaha dambe ee filimka ayaa lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo gudaha u sii gelaya cali fooldheere iyo gaadiidka cadowga laga furtay oo dhoolutus ku sameynaya afaafka hore ee deegaanka للأماني لا الرزية إنما المخموم حقا من عدا نحو المنية أيها البتار أبحر في دماهم لا تطهر هل
deegaanka cali fooldheere waxa uu ka mid ahaa deegaanadii maalmo ka hor ay la wareegeen ciidamada mujaahidiinta isla markaana laga faramaroojiyey maleeshiyaadka kooxda ridara soomaaliya oo muddo halkaasi ku sugnaa dhibaato kala duwanna ku hayay muslimiinta deegaanka mahadsanid abuuxasaan taliyaha ugu sarreeya ciidanka xabashida itoobiya ayaa safar qarsoodiya ku yimid dalka soomaaliya xilli itoobiya ay doonayso inay xoog ku qaadato badda soomaaliya nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya kooxda riddada soomaaliya ayaa ugu dambayn si rasmi ah u ogolaatay dowladda salibiyadda xabashada etoobiya in ciidankeedu ay ka mid noqdaan eyusom oo ah duulaan shaati cusub loo soo geliyey oo lagu soo qaaday dalka soomaaliya taliyaha ugu sarreeya ciidanka xabashada etoobiya burhaanu juula ayaa socdaal aan horey loo sii shaacin oo hal maalin ah shalay ku yimid dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho sida ay ku waramayso qeybo ka mid ah saxaafadda etoobiya socdaalkan ayaa salka ku haya kulan isbuuc ka hor magaalada adis ababa ee caasimadda dalka etoobiya ku dhex maray xasan murtad iyo gaalabi axmed oo laysku afgartay wadahadal farsamo in lagu qabto magaalada muqdisho sida lagu sheegay warmurtiyad labada dhinac ay xalay si wada jira oo soo wada saareen kulan ay albaabadu xiran yihiin oo ay yeesheen wafdigan ka socday etoobiya ee uu hogaaminayo burhaanu juula islamarkaana uu ku weliyey ridwaan xuseen oo ah agaasimaha sirdoonka etoobiya halka dhanka riddaduna ay matalayeen odawaa yuusuf raage oo ah taliyaha guud ee maleeshiyaadka kooxda riddada gurgurtay iyo taliyaha maleeshiyaadka jawaasiista nisa murtada cabdulaahi sambulolshe siday wararku tibaaxayaan labada dhinac ayaa hoosta ka xariiqay doorka ay ciidamada etoobiya ka soo qaateen duulaanadii kala duwanaa ee lagu soo qaaday dalkan soomaaliya iyagoo si wadajir ah isugu raacay in ciidanka xabashada etoobiya ay ka mid noqdaan duulaanka cusub ee isbahaysiga ee yuusum warka ayaa intaasi waxa uu ku darayaa in taliyayaasha labada dhinac ay sidoo kale carabka ku adkeeyeen sidii ay si wadajir ah isaga kaashan lahaayeen duulaanka ashaaladirirka ah ee ay kula jiraan mujaahidiinta xarakada al-shabaab bartamihii bishan aynu ku jirno ayay ahayd markii wasiirada arrimaha dibadda soomaaliya iyo etoobiya ay mar kale ku kulmeen magaalada ankara ee dalka turkiga halkaasoo lagu gaaray heshiisyo gogolxaar u ah sidii etoobiya ay u xayuubsan lahayd qaybo ka mid ah badda soomaaliya ra-iisul wasaarihii hore ee kooxda riddada soomaaliya ayaa eedeyn kulul u jeediyey madaxa kooxda riddada soomaaliya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya murtad maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaarihii hore ee kooxda riddada soomaaliya ayaa weerar afka ku qaaday madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan gurguurte rooble oo soo hadal qaaday khilaafka iyo isjiidjiidka ka dhex jira murtadiinta dhexdooda ayaa dhankiisa goodis u diray murtad gurguurte isagoo sheegay in wixii shalay uu ka diday farmaajo uusan maanta murtad gurguurte ka aqbali doonin wuxuu carabaabay qorshaha uu ka howlan yahay murtad gurguurte ee ku aadan doorashooyin gaaleedka riddada uusan ahayn mid aan soconayn oo ay horey uga soo diideen madaxdii isaga kaga horeysay xukunka waxaan shalay aniga diidayaa dadka dib loogu celinin oo dadka loo isticmaalwaa isyaqaanaan madaxda waa istaqaanaa qofka hadduu iimaan qabo qofka kalena uu iimaan qabo waa xisaabtami karaan laakiin hadday kala iimaan duwan yihiin ma xisaabtami karaan safarkii aan halkan ku imaanaynay sidoo walaalkii cabdullah carab sheegay caqabado ayaa dhacay siday rabaanba ha u dhacaan laga soo bilowdo kowdii bishan februari ilaa labaatankii oo aan diyaaradda u soo raacaynay johannesburg ee khamiistai ahayd waa labaatan cisho saaxiib annaga mid ah dhibkii dhacay ayay u hareen dowladda hadda saaxiibbaday ay hogaaminayaan madaxdana u yihiin iyagana talaan ayaan siinayaa oo ah waxaan shalay aniga diidayaa dadka dib loogu celinin oo dadka ayaan dirayaa inkastoo laga codsaday inaana sheegin odaynaan ahay nin ciid kugu rogay waxaan lahay waxba kuma gaarhsin laakiin calooshiisa ku tusa soo maaha
hadalka murtadkan ayaa qayb ka ah mucaarado xooggan oo xilligan uu wajahayo madaxa kooxda riddada soomaaliya xasan gurguurte kaas oo markii uu adkaysan waayey dhaliisha uga imaanaysa siyaasiyiinta ka soo horjeeda ku tilmaamay kuwo dhimirka ka xanuunsan mahadsanid caliyare sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa iskuday dil ah ka badbaaday kadib weerar ka dhacay degmada buurhakabo ee wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay weerar qorshaysan la beegsadeen hoyga uu degmada buurhakabo ka degan yahay taliya ku-xigeenka maleeshiyaadka ridada ee degmada buurhakabo murtadka lagu magacaabo cismaan kaarabiin sarkaalkan ayaa si dirqi ah uga badbaaday weerarkii lala doonayey in lagu dilo balse waxaa weerarkaasi dhimasho ku noqday laba askari oo ka tirsan istaafkiisa halka mid kalena uu ku dhaawacmay dhinaca kale ciidamada mujaahidiinta ee wilaayada shabeellada hoose waxay habeenkii xalay dagaal ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ah ee deegaanka laanta buuro xildhibaan ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa qiray in mujaahidiinta ay la wareegeen kalabar dalka soomaaliya cabdiqani maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya xildhibaan daahir aamin jeesow oo ka tirsan xildhibaanada kooxda ridada soomaaliya ayaa kulan ay baarlamaanka ridada ah shalay ku yeesheen magaalada muqdisho kadib mar uu la hadlayay warbaahinta wuxuu sheegay in dalka soomaaliya kalabar ay qabsadeen mujaahidiinta isagoona tusaale usoo qaatay dagaaladii dhowaan ka dhacay deegaano ka tirsan shabeellada dhexe oo ay la wareegeen mujaahidiinta mar haddii dalkii daraata aad arkayseen kalabaro bar ay shabaab soo qabsadeen meelaha qaar ay ku jiraan ilaa iyo hadda xildhibaankan oo sidoo kale maalin ka hor ka hadlayay kulan ay mucaaradka gurguurta ku yeesheen muqdisho ayaa walaac xoogan ka muujiyey deegaanadii dhowaan mujaahidiintu ay la wareegeen ee ka tirsan shabeellada dhexe wuxuu sidoo kale ka hadlay murtad daahir aamin jeesow in maleeshiyaadka ridadaha ay ku fashilmeen dagaaladii dhowaan ka dhacay deegaanka beere yabaal ee hiiraan oo uu sheegay in tabar loo waayey mujaahidiintii halkaasi ka dagaalamayey waxaad ogtihiin shalay dhul baaxaddiisa inta ongoonto ay la eg tahay ayaa nimankii nabaddiidka ahaa ee al-shabaab ay hal mar la wareegeen markaas ay dhulka saas dagaalkaas ugu socdo ee dhulka intaas la eg nagala qabsanaayo oo dadkeenna sharafta lahaa muxuu ahaay dee qof la qabsada waa qof laga xoog badiyey la laaynayay shacabkeenna tiyaatarka waxaa ka socotay khudbad laleeyahay doorasho qof iyo xod dahan rabna subxaan allah ceel barafaa la qabsaday waxaa la qabsaday magaalooyin degmooyin oo hiir shabeel ka tirsan aniga hiir shabeellaan kasoo jeeda ayaa la qabsaday hore waxaan u ogeen beero yabaal iyo dhulkii beledweyne in laga saari layaho lala rafaatimayo nimankii nabadiidka ahay hadalka murtadkan waxa uu kusoo aadayaa xili mujaahidiinta deegaano dhowr ah oo ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe ay la wareegaan kadib markii ay cagta mariyeen maleeshiyaadkii ridada ah ee ku sugnaa deegaanadaasi wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ku guulaysatay xalinta khilaaf salka ku hayay dhulbeereed kaas oo ka dhex taagnaa laba beelood oo ka tirsan qabaa'ilka dega wilaayadaasi yaasir maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya kulankaani oo ay garwadeen ka ahayd wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa lagu xalinayay khilaaf salka ku haya dhulbeereed oo ka dhex jiray jafooyin walaalo ah oo ka kala tirsan beelaha makana iyo gaaljecel kulan qaatay muddo afar iyo toban maalmood oo xiriir ah laguna heshiisinayay jafooyinkii cismaan adeer iyo bees lahubo oo ka dhex taagnaa khilaaf salka ku haya dhulbeereed ayaa kusoo gabagaboobay degmada buqa qable ee xarunta wilaayadaasi wilaayadii hiiraan ayaa lajne isugu jirta odayaal dhaqameed iyo mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada u xil saartay xalinta khilaafka salka ku haya dhulbeereedka ku yaala deegaano hoostaga magaalada beledweyne iyadoona ugu dambeyntii lajnadu ay ku guulaysatay arrintaasi ugu horeyntii waxaa halkaasi laga akhriyey bayaan ka soo baxay labada jufo ee cismaan adeer iyo beeslahubo ujeedo heshiis kadib shir ay isugu yimaadeen waxgaradka jufooyinka cismaan adeer iyo walaalahooda junfada bees la hubo socdayna muddo afar iyo toban maalmood ah shirkaas oo looga hadlayay khilaafaad u dhaxeeyey jufooyinkaas walaalaha ah khilaafaadkaas oo ahaa dhulbeereed ku yaallo inta u dhaxayso tuulooyinka jiiqley qoordheere iyo wiirawiire wadahadal dheer iyo isujiidjiid kadib guddiga waxay guddoomiyeen sidan soo socoto lambar kow in beerahaas loo qaybiyo labada junfo lambar labo soohinta beerahaas waxay ka soo bilaabanaysaa dhanka bariga jidka jaayiga ah dhanka galbeed waxay ku eg tahay jidka isku xidho wiirawiire iyo doon dheere lambar saddex si loo ilaaliyo xaqa xoolaha u aroorayo helada waxaa la waasicinayaa jidka ka yimaado wiirawiire lambar afar sidoo kale waxaa la waasicinayaa jidka u dhaxeeyo jayga iyo beerta cali cambuule intaasi kadib waxaa halkaasi ka hadlay nabadoonnada iyo odayaasha labada jifo oo sheegay inay heshiiyeen islamarkaana ay dhaqangelinayaan qodobada ka soo baxay kulankaasi anigoo ah nabadoon cabdirashiid ahna jifada cismaan adeer waxaan aqbalnay si rasmi ah u aqbalnay heshiiskii ka dhacay bu'aqable dhulbeeraad aan isku qabsannay aanu u qordhiibanay walaayadeenna gobolka hiiraan mahad allah ka sii waa aad ayaan ugu qanacsannahay heshiiskaas waxaanu jecelnahay inaan dhaqangelinno si wanaagsan oo shareeca islaamka waafaqsanaan u qaadanay arrintaas raalliaana ka nahay waana soo dhowaynaynaa waxaan adkaynayaa anigoo ah nabadoon cabdicasiis sheekh ibraahim mutaan bayaankii ka soo baxay wilaayada hiiraan bayaankaas annaga waa iyadeenna waan adkaynaynaa biidnillaahi tacaalaa waannu ku qanacsannahay wax alla waxay wilaayadeennii oo sulaxaas inuqabadii ay ka galeen waan adkaynaynaa insha allahu tacaalaa waxna kama soo noqon doonaan biidnillaahi tacaalaa alla subxaanahu watacaalaa waxaan weydiisanaynaa towfiiq iyo toosanaan alle subxaanahu watacaalaa aan weydiisanaynaa beesha cismaan adeer reer bees soohim dhulbeereeda u ahaay waa sidee yaartii ugu horreysay u sheegtay dhulkaasna alxamdulilahi waa ku qanacsannaa annagana waa markanay haddii ilaahay yidhaahdo annaga aan isdaaweyno oo ismaartay aan isqancinno taasna waa ku daraa wabilaahi towfiiq maamulada wilaayaadka islaamiga ah ee ka dhisan gudaha dalka ayaa allah fadligii ku guulaystaa xalinta khilaafaadka iyo madmadowga soo kala dhex galaa beelaha walaalaha ah ee wadadaga
munaasabad dowra diini ah loogu soo xirayey macalimiinta iyo ardayda macadka asakhawa ayaa ka dhacday degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga ee baay xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warkan inoo faahfaahinaya munaasabadan waxay ka dhacday gudaha masjidka jaamac ee degmada buulafulay waxaana ka soo qaybgalay mas-uuliyiin kala duwan oo qayb ay ka ahaayeen hoggaanka sare ee wilaayada islaamiga ee baay nuqobo culummo waalidiin iyo martisharaf kale ardayda dowladda loo qabtay waxay isugu jireen laba qeybood oo kale ah macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka oo labada maalin ee khamiista iyo jamcaha dhigta macadka iyo arday kale oo shanta maalin ee soo hartay si toosa u dhigta macadka waxayna dowladan ku qaateen duruus kala duwan sheekh mukhtaar maxamed cuhmaan abumuslim oo ka mid ahaa culummadii munaasabadda ka hadashay ayaa kelimad ku bixisay luqadda carabiga goobta ka jeediyey alxayaatu maca alqur'aan xayaatun raaqiya ومعية خاصة قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الحياة مع القرآن نعمة من أعظم النعم ينعم بها الله عز وجل على عبد, عبد من عبيده لا يعرف هذه النعمة حق المعرفة إلا من ذاقها الحياة مع القرآن هي السعادة المنشودة والكنز المفقود والفيض الإلهي الغامر والسكينة والطمأنينة قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب
maamulaha macaahidda sakhaawi cabdalla cabdalla oo isagana ka hadlay munaasabadda ayaa faahfaahin ka bixiyey dowladda iyo duruusta lagu qaatay isagoona sidoo kale ka warbixiyey ahdaafta dowladda loo qabtay dowladdaas waxyaabaha la ka qaadaday weliba kuma tahay mawaad far badan oo muhiim ah duruqu tadriis oo kale kuma tahay iyo idaarada sifaat almucallim annaajix المدخل إلى علم القراءات الأسماء والأحكام الزهد والرقائق دور القراء في الدعوة والجهاد أهداف دورة القبضين ولبهايته وكمت أه تأهيل المعلمين معلمين أصخاوي والكبيهايان أنتي للدياري الله هرمري أسلوبتي والدياري أيان وأساليب كبدلا iyo tacaamulkii ardada la tacaamulaayeen iyo qaabka walabaxsiyaayeen ahdaafta intaas iyo wali kale kuma tahaytay ardada macalmucalimiinta inti kor lanqaad mustawaja oo aqoonteega oo lanziyaadi dhab ahaantii waliba lanaa dowrada sidii lanka targali oo lan qorsheey yaa ilaahay subxaana wa tacaala ninka dhammaay waan walbadan alle ku faa'iidi gudoomiyaha nuqabada wilaayada islaamiga ee baay ugaas cabdirasaaq macalin xasan ayaa dhankiisa munaasabadda ka hadlay دورة بما يواها تنبور كن قرن سيارة وهيتان هايتي دور القمم لأصحاب الهمم إن هايتي كالا آه، ما يواها وأنا ساسا فولا أت دور قيمة بدنايتو كرجرتي ويلو أنك سرعيتو هايتي دور سرعيتو دتك همك إيه والبرشيد إيه خير كهم يو إنما إلى الرئيس إن سقناتيو dowladan uu soo qabanqaabiyey maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaabul mujaahidiin islamarkaana loo qabtay macallimiinta iyo ardayda macadka sakhaawi faraciisa degmada buulafullaay ayaa qayb ka ah dowlaad maalmihii ugu dambeeyey maktabka uu ka waday dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay maamulka islaamiga ah ee degmada saakow ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa dowladdiiniya u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan degmadaasi casaam carafaat warbixinta warkan ha inoo sii faahfaahiyo munaasabadan oo lagu soo gabagabanayay dowro socotay muddo toddoba maalin ah ayaa waxaa loo qabtay haweenka dhigta maraakiista ku yaala degmada saakow ee wilaayada jubbada dhexe taas ay ku qaateen duruus kala duwan ugu horeyn waxaa munaasabadan lagu soo gabagabanayay dowrada ka hadlay sheekh cabdiweli cabdulaahi mudey oo ka mid ah culimada iyo mid ka mid ah salaadiinta wilaayada jubbada dhexe marka nebi maxamed waxaa laga dhaxlay diin weeye dhaxalkii aad qaadateen dowrana ku qaadateen maadaama bishii barakaysneed ayna soo hayso ikhtitaamkii iyo gebagabaduna hadda ay tahay in dumarku dadaalka iyo juhdiga ay bixinahayaan ay sii labalaabaan yaan tawsii ee dardaaran ku siinaynaa in laysku tafa- lagu dadaalo in lagu tanaafuso khayraadka iyo wanaagga shaqada aad mujaahidiinta u haysaanna waa khidmatulmujaahidiin ilaahay maalkiina ha barakeeyo owlaadda iyo dadkiinana allah idiin xifdiyo raggiinana allah idiin barakeeyo waxaan dareemayaa in maanta aan u fadhino ikhtitaamkii dowladii soo socotay in muddo ah ilaahay ayaa ku mahadsan kulankan iyo kheyrkaana soo waafajiyey wanaaggan ayadoo ay nagu soo aadintay bishii ramadaan ee barakada badneed een duruusaha socdana ka mid ay ahaydo bishii ramadaan soo dhaweynteed iyo maartaaye een sidii loogu diyaargaroobi lahaa ilaahay raxmaanka ayaa ku mahadsan wax badan oo laga soo hadlayo deris wanaagii iyo maartaaye in lastacaawuno oo magaaladii waxaa ka dhacay dab een khasaaro badan ayaa jirto een maartaaye een ilaahay raxmaanka waxaan ka rajaynaynaa hantidaas baxday bedelka horta allah nasiib intaasi kadib qaar ka mid ah haweenkii loo soo gabagabeeyey dowrada ayaa la hadlay warbaahinta iyagoona soo bandhigay duruustay ku qaateen dowrada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu anigoo ah magacayga ummu xafsa anagoo ah gabdhaha maraakista degmada saakow ayaa waxaa meeshaan nooga socotay muddo toddoba beri ah dowro dowradaas waxaan ku- waxaan ka qaadanay waxaa ka mid ahaa alkhaybu wannamiima azuhdu fi dunyaa altawxiid istiqbaalu shahru ramadaan axkaamu ramadaan muxaasabatu nafs arbacuun xadiid fii dami tacasub alqabaliya ayaan ka faa'iidnay alxamdulilah waxaan meeshaan ugu hadceli- uga mahadcelinayaa intii noo keentay oo noo soo diyaarisay insha allahu raxmaan ilaahi subxaana wa tacaalana waxaan ooga rajeynaynaa inuu ugu bedelo bedel khayr qaba insha allah salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaah magacayga oo mukhaalid madarsada maraakista meesha laisku keenay iyo dowladda noo socotay toddobada beri wax badan ayaan ka faa'iidnay ilaahi subxana watacaala baa ku mahadsan caawayo mar walba inuula soo celceliyo oo dowlad noocaan oo kale naloo soo celceliyo aad ayay u fiican yihiin u rabnaa wax badan ayaan ka faa'iidnay dowladda wax maktabka dacwada wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa degmooyinkii deegaanada wilaayada ka wada dowlaad diini ah oo u qabanayo bulshada qiimaheeda kala duwan warbixintaasi waxay gun iyo gabagabo u tahay warkii duhurnimo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu